tirintii cutubka saddex iyo labaatanaad oo balcam wuxuu balaaq ku yidhi halkan iga dhis toddoba meelood oo allabari oo halkan iga soo diyaari toddoba dibi iyo toddobo wan markaasaa balaaq sameeyey sidii balcam ku hadlay oo balaaq iyo balcam meel kasta oo allabariba waxay ku dulbixiyeen dibi iyo wan kolkaasaa balcam balaaq ku yidhi allabarigaaga la gubo ag istaag oo anna waan tegayaa midhaa rabbigu waa iga hor iman doonaa oo wax alla wixii uu ituso waan kuu sheegi doonaa markaasuu meel sare oo bannaan tegey kolkaasaa ilaah balcaam ka hor yimi oo wuxuu ku yidhi waxaan diyaariyey toddoba meelood oo allabari oo meel kastaba waxaan ku dulbixiyey dibi iyo wan markaasaa rabbigu erey balcam afka u geliyey oo wuxuu ku yidhi balaaq ku noqo oo sida tan ula hadal oo isna markaasuu ku noqday oo wuxuu arkay isagii oo ag taagan allabarigiisii la gubo isagii iyo amiiradii reer mo'ab oo dhan markaasuu hadalkiisii bilaabay oo wuxuu yidhi balaaq oo ah boqorkii reer mo'ab oo ka yimid xagga buuraha bariga ayaa iga keenay aaraam oo yidhi kaalay oo ree yacquub iyo habaar oo kaalay carradaadu reer banu israa'iil ha ku dhacdo bal sidee baan u habaaraa mid aan ilaah habaarin oo sidee baan ugu cadhoodaa mid aan rabbigu ka cadhaysnayn waayo dhagaxyada dushooda ayaan ka arkaa oo xagga buuraha ayaan uga jeedaa oo bal eeg waa dad gooni u deggan iyagana qurumaha kale laguma tirin doona bal yaa qiyaasi kara ree yacquub oo sida boodhka ah amase yaa tirin kara reer banu israa'iil rubiciis anigu aan u dhinto sida kuwa xaqa ahu u dhintaan oo ugu dambaystayduna ha ahaato sida tooda oo kale kolkaasaa balaaq wuxuu balcam ku yidhi waar waa maxay waxa aad igu samaysay waxaan kuu soo watay inaad cadaawayaashayda habaartid laakiinse bal eeg waad u wada ducaysay kolkaasuu u jawaabay oo wuxuu ku yidhi sow waajib iguma ahaa inaan isjiiro si aan ugu hadlo wixii rabbigu afkayga geliyo markaasaa baalaaq isagii ku yidhi waan ku baryayaaye kaalay oo meel kale ii raac inaad halkaas iyaga ka aragtid waxaad arki doontaa darafkooda oo kulligood ma arki doontid haddaba halkaas iiga habaar markaasuu isagii geeyey barrinkii soofiim xagga buur fisgaah dhaladeeda oo halkaasuu ka dhisay toddoba meelood oo alla bari oo meel kasta wuxuu ku dulbixiyey dibi iyo wan oo markaasuu balaaq ku yidhi halkan allabarigaaga la gubo ag istaag intaan rabbiga xaggaas shishe kaga hortegayo markaasaa rabbigu ka hor yimid balcaam oo eray buu afka u geliyey oo wuxuu ku yidhi balaaq ku noqo oo sida tan ula hadal markaasuu isagii u yimid oo wuxuu arkay isagoo ag taagan allabarigiisii la gubo oo waxaa isaga la jiray amiiradii reer mo'ab kolkaasaa baalaaq isagii ku yidhi war rabbigu muxuu ku hadlay markaasuu hadalkiisii sii watay oo wuxuu yidhi baalaaq kac oo maqal bal aniga dhegayso ina sifoorow ilaah ma aha nin been sheego mana aha binu aadami qoomameeyo ma wuxuu yidhi buusan samaynayn ama ma wuxuu ku hadlay buusan yeelayn bal eeg waxaa laygu amray inaan u duceeyo isagaa barakeeyey anna barakadaas ma aan beddeli karo isagu ree yacquub dembi kuma uu arag oo reer banu israa'iil qalloocsanaan ugama uu jeedin rabbigaa ilaahooda ah ayaa iyaga la jira oo waxaa dhexdooda ka yeedhaysa boqorkayladiis ilaah baa iyaga masar ka soo bixiyey iyagu waxay leeyihiin xoog gisiyeed oo kale hubaal saxir ree yacquub kuma dhaco oo reer banu israa'iil inaba fal ma qabto haddaba yacquub iyo israa'iil waxaa laga sheegi doonaa bal fiiri waxaa ilaah sameeyey bal eeg dadku wuxuu u kacaa sidii gool oo kale oo sidii aar oo kale ayuu isu qaadaa oo isagu jiibsan maayo jeeruu ugaadh cuno oo uu dhiig ka cabbo waxa uu dishay markaasaa balaaqa wuxuu balcaam ku yidhi war iyaga hana habaarin hana u ducayn innaba laakiinse balcaam ayaa jawaabay oo wuxuu balaaq ku yidhi sow kuuma sheegin oo kuguma odhan wixii rabbigu ku hadlo oo dhan waa inaan sameeyaa markaasaa balaaqa wuxuu balcaam ku yidhi haddaba kaalay meel kalaan ku geynayaaye midhaa ilaah wuu ku farxi doonaa inaad iyaga halkaas iga habaartid markaasaa balaaq wuxuu balcaam geeyey buur feecoor dhaladeeda taasoo lamadegaanka hoos u soo fiirisa oo balcaam wuxuu balaaq ku yidhi halkan iga dhis toddoba meelood oo allabari oo halkan igu soo diyaari toddoba dibi iyo toddoba wan markaasaa balaaq sameeyey sidii balcam ku yidhi oo meel kasta oo allabariba wuxuu ku dul bixiyey dibi iyo wan